kitaabkii cubadyaah kuwanu waa wixii la tusay cubadyaah sayidka rabbiga ahu sidaan buu dalka edamka leeyahay annagu rabbiga xaggiisa ayaannu war ka maqalnay oo farriin wade ayaa quruumaha dhexdooda loo soo diray isagoo leh warkaca oo kaalaya aan dadka edom dagaal ugu kacne bal eega quruumaha dhexdooda waan idinku yeedhay oo si weyn baan laydiin quursaday kuwiinna qararka dildillaacyadooda ku hoyda oo hoygoodu meesha sare ku yaal waxaa idin khiyaanay kibirka qalbigiinna oo waxaad qalbiga iska tidhaahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara inkastoo meel kore fuushaan sida gorgorka iyo inkastoo buulkiinna laga dhiso xiddigaha dhexdooda halkaas waan idinka soo dejin doonaa ayaa rabbigu leeyahay haddii tugag idiin soo dhici lahaayeen ama haddii shufto habeennimo idin miri lahayd soo wax idinkama xadi lahayn jeeray wax ku filan la tagaan sidee baad u baaba'deen haddii kuwa canabka gura idiin iman lahaayeen sow kama tegi lahayn canab xaaxaab ah sidee baa loo dhacay alaabtii reer ceesaw oo qasnadihiisii qarsoonaa sidee baa loo baadhay kulli dadkii aad axdiga la lahaan jirteen oo dhammu waxay idinku celiyeen tan iyo soohodinta oo dadkii nabadda idinla lahaan jiray ayaa idin khiyaanay wayna idinka adkaadeen oo kuwii kibistiinna cuni jiray ayaa dabin idiin dhigay oo innaba waxgarasho ma leh rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas ragga xigmadda leh sow kama aan baabbi'in doono reer edom oo waxgarashadana sow kama baabbi'in doono buurta ceesaw reer timaanow raggiinna xoogga badanu way wada nixi doonaan oo sidaa daraaddeed mid kasta oo buurta ceesaw ka yimid ayaa laynta ku go'i doona xumaantii aad walaalihiin reer yacquub ku samayseen aawadeed ayaa ceebu idinku degi doontaa oo weligiin baad go'naan doontaan waayo wakhtigii aad ag taagnaydeen oo iska fiirinayseen markay sheeyaashu maalkooda qaadanayeen oo dadka qalaad irdihooda soo gelayeen oo ee yeruusalaam saamiga u ridanayeen xataa idinku iyagoo kalaad ahaydeen laakiinse ha fiirina wakhtiga walaalihiin cidhiidhiga ku jiraan oo ha ku farxina wakhtiga reer yahuuda baabba'ooda oo hana u faanina wakhtiga cidhiidhiga iridda dadkayga ha soo gelina wakhtiga ay balaayaysan yihiin oo weliba dhibkooda ha fiirsannina wakhtiga ay balaayaysan yihiin oo maalkoodana far ha saarina wakhtiga ay balaayaysan yihiin oo meesha jidadka isku gooyaanna ha u istaagina si aad u laysaan kuwada soo fakaday oo kuwooda wakhtigii cidhiidhiga ka hadhayna cadowgooda ha u gacan gelina waayo maalintii rabbigu way soo dhowdahay oo way soo dhici doontaa quruumaha oo dhan oo sidaad samayseen ayaa idinkana laydinku samayn doonaa oo abaalgudkiinnii ayaa madaxiinna ku soo noqon doona oo sidaad buurtayda quduuska ah korkeeda wax ugu cabteen ayaa quruumaha oo dhammuna had iyo goorba wax uga cabi doonaan haa iyagu way cabi doonaan oo way liqi doonaan oo waxay ahaan doonaan sidii iyagoo aan weligood ahaanin laakiinse buursiyoon waxaa joogi doona kuwa baxsaday oo iyana quduus bay ahaan doontaa oo reer yacquubna waxay lahaan doonaan waxyaalihii dhaxalkoodii ahaa reer yacquub dab buu ahaan doonaa oo reer yuusufna olol buu ahaan doonaa reer ceesaawna bal jajab ah buu ahaan doonaa dhexdooday ku gubi doonaan oo iyagana way laysan doonaan oo reer ceesaawna innaba waxba kama hadhi doonaan waayo rabbigu sidaasuu ku hadlay oo dadka koonfur degganu waxay hantiyi doonaan buurta ceesaaw oo kuwa bannaanka degganuna waxay hantiyi doonaan dalka reer falastiin oo weliba waxay hantiyi doonaan dalka reer efrayim iyo dalka reer samaariya oo reer benyamiinna waxay hantiyi doonaan dalka gelicaad oo ciidankan dadka israa'iil ee maxaabiista ahu waxay hantiyi doonaan dalka reer kancaan tan iyo sariifta oo yeruusalaam maxaabiisteeda sefaaraad joogtana waxay hantiyi doonaan magaalooyinka koofureed oo badbaadiya yaaluna waa iman doonaan buursiyoon si ay buurta ceesaaw u xukumaan oo boqortooyadana waxaa lahaan doona rabbiga